habeen wanaagsan dhegaystayaal halkan waa idaacadda dalsan qodobada wararka caawa aan idiin hayno waxaa ugu waaweyn dheeraada ayaa kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay weerar koox ka tirsan al-shabaab ay ku qaadeen xarunta xalaneh ee magaalada muqdisho galmudug ayaa kulan degdega isugu yeeray magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud xildhibaanada la doortay ee labada gole kasoo jeeda ee galmudug mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa kulan la qaatay hay-adaha ka howlgala gobolka shabeellaha hoose waxaana ay ugu baaqeen inay dardargeliyaan gargaarka iyo arrimaha amniga
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
waxaad hesheen qodobadii wararkeenna ugu waaweynaa habeen wanaagsan kusoo dhawaada warkii oo dhan warar dheeraada ayaa kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay weerar koox ka tirsan al-shabaab ay maanta ku qaadeen xarunta xalane ee magaalada muqdisho iyo meel aan ka fogeyn teendhada fisyoni ee islaagada diyaaradaha aadan cadde wararka soo baxayay waxa ay sheegayeen in dagaalamayaashan ka tirsan al-shabaab oo shan ruux ahaa ay gudaha u galeen dhismayaal ku yaala xerada afasioni iyo sidoo kale garoonka diyaaradaha aadan cadde afaafkiisa hore waxaana la sheegay in dagaalamayaashan ka tirsan al-shabaab ay kasoo galeen dhanka marina gate oo ah albaabka xiga dhinaca xalane gaar ahaan dhinaca badda afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliya oo warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahiyey weerarka iyo khasaaraha ka dhashay
bismillahi raxmaan iraxiim waxaan rabaa inaan u bayaaniyo saxaafadda iyo guud ahaan bulshada soomaaliyeedba wixii ka dhacay maanta afaafka hore ee iridda mariina ee laga galo eelboorka guud ahaan saakay aroortii afar saac iyo bar waxaa soo weeraray laba nin oo hubaysan oo argagixiso ah kuwa oo rabay inay arqaladeeyaan shaqada ka socota xaruntaas dhinaca mariina oo ay ku yaalaan goobo badan oo ganacsi oo ay leeyihiin bulsho soomaaliyeed oo hooyooyin soomaaliyeed ay usoo shaqo tagaan si ay arsaaq ugu raadiyaan caruurtooda balse waxaa ka hortagay weerarkaasi ciidanka ammaanka xarumaha goobtaas ku yaala waxaana si degdega ugu soo gurmaday ciidanka gaarka ee booliiska soomaaliyeed iyo kuwa ammaanka guud ahaan dalkaba waxaa goobtii laga difaacay labada ninoo argagixisada ahaa ee usoo baxay inay laayaan ama baabi'iyaan nolosha ummadaas soomaaliyeed ee goobta ku ganacsanaysay mana jirin xero ciidan oo
maamulka degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose ayaa soo dhaweeyey mas-uuliyiin isugu jiray xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya kuwaas oo howlaha kormeera u tegay degmada wallaweyn ee isla gobolka shabeellaha hoose mas-uuliyiintan gaaray degmada wallaweyn waxa ay wariyaasheenu soo sheegayaan in ay kormeereen xarumo muhiima oo ka tirsan degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose oo ay ka mid yihiin xarumaha goobaha caafimaadka iyo sidoo kale xarumaha maamulka ee magaaladaas ibraahim mayow maxamed ayaa kasoo waramay
wasiir ku-xigeenka shaqada iyo arrimaha bulshada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa maanta shir guddoomiyey kulan ay goobjoog ka ahaayeen guddoomiyaha maamulka degmada wallaweyn ismaaciil sheekh abuukar ku-xigeenadiisa arrimaha bulshada iyo maaliyadda wasiir ku-xigeenka caafimaadka kan maaliyadda iyo xildhibaan saciid axmed cali oo laga soo doorto degmada wallaweyn waxa ay si wadajir ah ula qaateen dhammaan hay-adaha ka howlgala degmada wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose kulanka waxaa goobjoog ka ahaa wakiilada hay-adaha u jooga degmada wallaweyn iyagoona faah-faahin ugu horreynba maamulka degmada iyo wasiiradaba ka siiyey shaqooyinka ay ka qabtaan degmadan iyo sidoo kale waxyaabaha xilligan uga qorshaysan in degmada ay ku soo kordhiyaan inta shirka uu socday guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka degmada wallaweyn iyo guddoomiyaha degmada ayaa wasiirada faahfaahin ka bixiyey qaabka ay iskula shaqeeyaan hay-adaha iyo sidoo kale waxyaabaha laga tabanayo ugu dambeyn markii uu soo dhammaaday shirka waxaa warbaahinta faahfaahin ka siiyey wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maanta waxaan degmada xarunta degmada walweyn aan kula kulannay hay-adaha ka howlgala degmada kulanka wuxuu ku saabsanaa kala warqaadasho iyo inaan ogaanno howlaha hay-aduhu ay ka haayaan si guud degmadan warbixin dhammaystirna ayayna siiyeen oo ku saabsan howlaha guud ee halkan ay ka hayaan sidoo kale waxaan kala hadalnay hay-adaha in ay dadka gargaaraan howlaha ay haayaanna ay laba jubaaraan maadaama waddanku xaalad adag uu ku jiro gaar ahaan degmada wallaweyn uu ka jiro xaalad aad u adag abaartu saamaysay waxaa kaloo degmada ka jiro oo ka dilaacay kaloora kulanku wuxuu ahaa kulan aad u maaragtay muhiim ah oo aan hay-adaha waxyaabo badan aan isku dhaafsannay wuxuunu aan farnay in maxaa la yidhaahdaay howlaha ay haayaan ay laba jibbaaraan maadaama dadku aad u dhibaataysan yihiin broblem badan uu ka jiro maaragtay degmada si qurux badan ayuu noogu soo dhammaaday ibraahim maxamed mayow telefishinka iyo radiyowga dalsan degmada wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose
tartan adag ah oo kursi baarlamaan ah oo ka socday maanta magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan ayaa ugu dambeyn caawa fiidkii soo gabagaboobay tartankan ah waxaa ku tartamayey sagaal musharax waxaana ku guuleystay cabdirasaaq ciid oo ka mid ahaa sagaalka musharax oo u tartamayay kursiga baarlamaan ee tirsigiisu uu yahay eber lixdan iyo saddex kaas oo doorashadiisu ay ka socotay magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan masar ciid ayaa kusoo baxay konton iyo lix cod doorashada kursigan oo gaartay saddex wareeg ayuu ciid waxa uu ugu dambeyn ku guuleystay ilaa konton iyo lix cod horey kursigan waxaa ugu fadhiyey cabdiraxmaan goodax barre wasiirkii hore ee wasaaradda waxbarashada ee soomaaliya dowladda norway ayaa soomaaliya waxa ay ka taageereysaa xasilinta iyo sidoo kale adeegyada horumarinta ee dhinaca caasimadda gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa maanta xarunta aqalka dowladda hoose ee xamar waxauu ku qaabilay wafdi sare oo ka socda dowladda norway oo uu hogaaminayey wakiilka safaradda norway ee soomaaliya shirkan oo muhiim u ahaa horumarinta caasimadda ayaa waxaa waxyaabihii looga hadlay ka mid ahaa dadejinta mashaariicda xasilinta iyo sidoo kale horumarinta oo ay dowladda norway ka taageeri doonto saddexda sane ee soo socota waxaa sidoo kale looga hadlay kulanka in markaasi la iska kaashado dib udhiska xarumaha dowladda hoose iyo sidoo kale dardargelinta adeegyada muhiimka ah ee magaalada iyo sidii loo dhisi lahaa meelaha biyomareenka ah garab istaagga dadka ay abaarta soo barakicisay ee soo gaaraya magaalada muqdisho ugu dambeyntii duqa magaalada muqdisho iyo sidoo kale wakiilka safaradda norway ee soomaaliya ayaa isku afgartay in si dhow loo wada shaqeeyo guud ahaan wararkeenii habeennimo saaxiibayaal waa naga intaa ciddii aan helin waxa ay ka daalacan doonaan baraheena bulshada
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la helyaabaa talal hel